فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan mid ka mida culimmada diinta islaamka oo ka hadlay dhibaatada ay sinada ku keento mujtamaca muslimka ah dhexdiisa mid ka mida odayaal dhaqameedyada ku nool magaalada jigjiga oo sheegay maamulka mustaf cagjar inuu nin etoobiyaan ah u xukumay guri magaaladaasi ugu yaala oo uu lahaa aabbihiisa sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybta labaad kelimaad laga jeediyey kulan lagu xaliyey khilaaf uu dhiig ku daatay oo u dhexeeyey laba beelo oo walaalo ah caawa waxaad dhegaysan doontaan wulaadda jubbada hoose bakool hiiraan iyo ugaaska beesha gaaljecel kelimaadkii ay ka jeediyeen munaasabadda lagu heshiisiinayey laba beeloo walaalo ah oo dega wilaayaadka bakool iyo hiiraan qodobadaasi xubinta caafimaadka ah iyo xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo caawo kale aad dhegaysataan ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa sagaal iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga waafaqsanna sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay faaxishada sinada iyo dhibaatada ay dhaxal siiso dadka waxa uu ku dheeraaday ka hadalka fasahaadka ka dhasha faaxishadaasi iyo sida looga hortegi karo ilaahay wuxuu ka warramayaa ruux aan guur xalaala wax ku arkin rag iyo dumarkuu doonaba ha noqdee hadduu qaladaadkaa ku dhaco way dhici kartaae sidee arrinkaa loola tacaalayaa qawaaniinta wadciga ah ee dalkeenna lagu xukumo baynal koodhku wuxuu qorayaa haddii wiilkiiyo gabadhu ay iyagu ikhtiyaarkooda isu doortaan oo aanay isqasbin wax dembiya ma ahan haddii uu isagu qasbana toddoba sanoo xadhigaa u qoran haddii uu kufsadana waa toddoba sanoo xadhiga haddii iyagu ay isyeelaanna macaliish wax dembiya maaha hadday iyadu ogolaato waa qaanuun India- indian baynal koodhka iyo halkaa laga soo qaatay iyo gaaladu nidaamkay samaysteen maxkamadaheennuu yaalla ilaa haddana waa lagu xukumaa wixii gogoldhaafkaa sameeya hadday iyagu isyeelaanna khalluuhum baa la- yani iska- iska daaya baa la odhan haddii ay iskufsadaan oo ay ku doodo waa la ikufsadayna waxaa la odhanayaa toddoba sannadoodoo xadhiga ha loo gooyo waana khaarija yacni shareecada ilaahay meel laba kama soo gasho ilaahay wuxuu leeyay tabaaraka wa tacaala ruuxu hadduu qaldamo waa in boqol jeedal lagu dhuftaa wiilka iyo gabadha boqolkaa jeedal edeb bay u noqonaysaa ilaahay baana idinka naxariis badan ummaddiisa ilaahay ayaa idinka naxariis badan qalbiga qofka zaaniga ah dhaawac baa ku qorma dhaawacaasina wuxuu jeclaysiiyaa xumaanta macsiyada ah waxay ka dhigan tahay marka haddii maalan qofka uu gaastari ku dhaco ama uu- ay ku dhacdo t b maxaa loo qoraa sideed bilood oo kiniin qadhaadha baa loo qoraa sideed bilood oo kiniin qadhaadha ayaa loo qoraayoo laydhaha dawadaa ha kala goynin marka uu liqayana nafta ayuu lagu dhibayaa waxaa dhakhtarka loo imanayaa nin gacanta gangarin kaga dhacday markaasuu dhakhtarku wuxuu go'aaminayaa gacantani iyadu way tagtay way dhimatay faa'iido male inta kale ma badbaadina markaasaa la odhanayaa haaye badbaadi lacag baa loogu darayaa intuu ninkii lugta jaro ayaa haddana lacag loogu darayaa laguma ceebaynayo dhakhtarkii lama odhanayo waa mujrim dhiigyo cabaho gacmuhu dadka googooyaa miyaa la odhanaya maya la odhan maayo waayo maslaxadda kale uu ka yani uu ilaaliyey baa ka badan ummad bini aadmigan allah abuuray cudurrada ku dhacana antibiyootiga la siiyo iyo dawada u aslaxda isagaa yaqaan haddii ruuxu uu sinaysto oo uu dhallinyaro yahay haddii kiniinkaa boqolka ki- yani maalmood uu- boqolka xabadooda kiniina la siiyo qalbiga wixii ku dhacay ee maxaanku idhahdaa yani dhaawac ahaa ee nafsi ahaa uu bogsanaya ilaahay baana yaqaana sida qofka bini aadmiga sinada wanaag yani dareenkeeda looga daweeyo sinaduna waxa weeye wax dadka kala dila weeye ummadda wada degan wax ay isku nacaan laba ninoo saaxiiba ayaa ku kala dhimanaya qoysas dhan ayaa ku kala dhinta marka ay laba caruurihiinta isku qaldamaan ay xumaani ka timaado la odhan maayo labadanay ku jeeban tahay qoyska qoysaska dhan bay saamaysaa marka haddii aan wasladda xumaatay la yska qabanin sidii ugu munaasabaydna loo qabanin wixii way fasaa way fidayaan waa la isqaadsiinayaa oo wixii midba mid buu ku daarayaa oo sida khayrku uu u gaabiyo xumaantu uma gaabiso waxay yidhahdaan soomaalidu been fakatay runimo gaadho macsiyadu haddii ay degeshato xaafadda qoyska asaan la yska qaban waa la ysqaadsiiyaa waa sida hargabka la ysu qaadsiiyo ayaa xumaantana la ysu qaadsiiyaa oo iminka haddaad xaafadeennan eegto maalin bay taagnayd laba wiil inay xashiishadda cabbaan maantana markaan daraasad samaynay xaafaddeena jigjiga yar hargeysa meesha ugu badan ee xashiishadda lagu cabo wey mar bay laba wiil taagnayd maantana way adag tahay qoys badbaaday inuu in laga helo way yartaa shayga haddaan balaayo madaxa la qabtay leedahay mijo la qabto male markaa hore haddaan laga hortegin oon la isla kaashanin marka dambe waa laga qoomaamoodaayo hadhow waa laga een, fartaa dhexda laga qaniina rabbi baa tabaaraka wa tacaala wuxuu xadidayaa macsiyada zinada laydhaa sinadana waa cudur aad iyo aad u xun oo bulshada kala dila ilaahayna wuxuu u yaqaanaa faaxisha walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxishata wamaqtan wasaءa sabiila wax bahashaas ummadda ka aafayn badan hadday xagga maalka tahay hadday xagga caafimaadka tahay hadday xagga diin ahaan tahay hadday xagga cid- cirdiga tahay bahashaasi meelay reebto ma leh sinadu waa cudur dilaaya oo bulshada baabi'iya waxaana ugu qiimo badan intaan arkay gabayga uu imaam eh, imaam shaafici gabayga uu ka tiriyey sinada haddaa aragtaan cibra idiin kordhaysa waa imaam shaafici markuu zinada xaaladeeda ka warramayey wuxuu odhanayay imaamu shaafici cufuu tacufa nisaa'akum fi lmaxrami watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslimin ina azinaa daynun fain aqradtahu kana alwafaa min ahli beytika faclami man yazni yuzna bihi walow bijidaarihi in kunta ya hada labiiban fafhami man yazni fii beytin bialfay dirhamin في بيته يزنى بغير الدرهم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل, سبل المودة عشت غير مكرم تلو بحيي مركه روحه لي عفوا رقيه ودور صونادا تعف نساؤكم إلهي محو إذن كو أبالنا يا إذ ند كو إنو إلهي إذن إلالنا يا عفوا dhowrsoonaada tacufa nisaa'ukum haweenkiina maxaarimtiina ilaashami doonta watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslimin nin muslima waxaan gayahiisa ahayn yuu gelin ka fogaada xumaanta man yazni yuzna bihi walow ina zinaa daynun sideedaba zinadu waa qaan iyo amaah aad qaadatay ina zinaa daynun fain aqrabtahu kaana alwafaa min ahli beytika faclami haddaad amaahdaa qaadatood sii hormarsato ku talagal kaana alwafaa min ahli beytika faclami halka laga goosanaya lacag lagaa qaadan maayo iyo xaal ah waxaa laga goosanayaa inantaada curdeed iyo ooridaada iyo walaasha iyo habaryarta iyo eedadaabay ka gu'i doontaa kaana alwafaa min ahli beytika faclami waxaa laga goosan doonaa ahlu beytkaaga man yazni yuzna bihi walow bijidaarihi in kunta yaa hada labiiban fafhami ninka zinaysta ee intuu ha- haweentii qaato gurigooda kala fogaada ee duurka la aada intuu gaari ka haysto intuu taa ku maqan yahay ayaa gidaarkiisa dhabarka loogu qaban doonaa isaga kuwiisa isaga lala fogaan maayo markuu isagu godobtaa bilaabo ee uu la fogaado gabadha isna tiisoo gurigii joogtay isagu uu lahaa ayaa sariirtiisa lagu fuuli doonaa buu yidhi man yazni fii man yazni wuxuu kaloo yidhi ninkii laba boqol oo dirham bixiya si uu u sinaysto ee uu ku fasahaadiye hablaha ha ku talagalo kuwiisa lacag la-aan baa lagu fasahaadin doonaa casho yaroo suqaara ayay hadhow inantaadu quran doontaa goynaysaa adigu haddaad kumanyaal u qaadatay aad ku ku fasahaadisay hablaha muslimaadka ah adiga taada casho suqaara loo qaadi doonaa bes waa abaalkaaga weeyaan maalin baa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu ku yidhi nebi allow diintii waan qaatay dhammaanteed laakiin nin manyi ka qabaanahayoo dumarka kama adkaysan karo eh nebi allow ii fasax inaan anigu sinaysto saxaabadii baa sidan u fa- hareera fadhida nebiga raggii qayuurintaabaa kula soo boga war waa maxay wax edabta daran ee rasuulka waxaa ku leh markaasuu yidhi daaya daaya mucallim buu ahaa nebigeennu wuxuu yidhi soo dhowaa adeer kaa maandhahay wuu u yimi wuxuu yidhi adeer hooyo ma leedahay markaasuu yidhi haa hooyadaa in xumaan lagu sameeyo miyaad jeceshahay maya habaryartaana maya walaashaana maya eddadaana maya de adeer kuwaad adigu ku socotaana rag bay la dhasheen waxaanad adigu ogolayn ragga laguma dayo halkaa laabtu u masaxay ilaahay wuu ka yani wuu ka badbaadiyey markaas sinadii ilaahay wuu ka maydhay qalbigiisa marka bahashan sinadii waa shaydaanka qurxiya waana dabinada ibliiska weeyaan dabinada ibliiska uu daadsado weeyaan waana amaahi yaqaan kugu maqan marnaba inaad adigoo gabadh muslimada bi'iyey haddana ay kuu badbaadaan kuwaagu waa naadir ma dhacayso marka adigu kayd xun walaashaa ha u dhigin oo hooyada iyo habaryarta ha u dhigin kayd xun lama shaqaysto gurigaaga hortiisa qodax laguma beero gurigaaga hortiisa qodax laguma beero asaagaana waxaan kaa qabanin laguma dayo waxaanad adigu raalli ka noqoteen ragga kalena laguma eego دين عظيم هو السميع
waagaha gorbahinta alfurqan ayaad la socotaan qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa mid ka mid a odayaal dhaqmeedyada ku nool magaalada jigjiga ayaa maamulka mustaf cagjar ee xabashida etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed sheegay inuu nin etoobiyaan ah u xukumay guri magaaladaasi ugu yaala oo uu lahaa aabbihiisa ninkan etoobiyaanka ah ayuu sheegay inuu muddo afartan iyo shan sano ah ku haystay guriga islamarkaana muddadaasi ay taagneed dacwadiisa wuxuu intaasi ku daray in ninka gurigiisa loo xukumay ee etoobiyaanka ah uu ka tirsan yahay maamulka ka jira jigjiga ee xabashida hoostaga islamarkaana wax maamul oo cadaalad ku dhisan aysan ka jirin halka
ee saaka waxay u dhaceen anugu addisaba waan joogaa markaa saaka warku wuxuu igu soo gaadhayaa in gabdhaha iyagii la weeraray oo iyagoo gurigooda iska fadhiya la weeraray dabadeedna la jejebiyey gurigii gabdhihii la dhaawacay dabeedna la wada kaxeeyey gabadh indhala oo tii noogu yarayda gurigii lagaga tegay keligeed intii kaloo dhanna la wada duubay oo la geeyey xabsiga loo taxaabay Havana lo- Havana ayaa lagu xidhaa laygu yidhi sababta loo xidhay dee waa dacwad gurigood dacwad baa noo socotay ninka kabadha laydhaa oo xabashiga ah oo ah ninkii ayarhaylka haystay jigjiga dabadeeto ninkani waa nin taariikhdiisu ay dee muddo badan ba aan lasoo maxkamad aan iyo dacwad aan naga dhexaysay shan iyo afartan sannadood xilligaasoo aabbahay guriga la- halkaa lagu dilay ugaas roob leh waxaana la- lala dilay ayaday walaashay maynuno saddex iyo toban jira waxaa kaloo lala dilay lix dumar oo kusoo baqday guriga xilligii dagaalku socday oo maarkaysa halkaas kusoo booqday oo halkaasan nabadgelyo ku helaysin lahaaba lixdaa dumar lagu dilay walaashay maynu eh, nimco oo tii ugu yarayda iminka guriga joogta oo madaafiicdii ku indhabeeshay ninkaa xabashigu markaa intaasoo dhan buu kabadhe uu liiska hayay eh, deegaanka ninka guri ay yarxaylka ka shaqaynayo ahaa liiska hayay guryaha guriga waxa degan wasrooble gurigan wadawaagaa degan gurigan xib- eh, garaad baa degan gurigan waas baa degan lahaa oo dadkii siddeetanka lagu laayay xaadow ninka waa ururinayay askarta hor socday buu ahaa ninkani marka dabadeeto ninkan dacwadaasaa guriga xoog uu ku haystay ilaa xilligaa ilaa intaan ku dhashay gurigaas waa gurigaan ku dhashay ilaa intaasna uu naga haystay de mushkiladaasaa wax noo qabto oo cadaaladda nalaltii kolba dowladda cusub ee timaada madaxweynahaasa wax ka qaban baan odhan jirnay bal cadaalad baa iman waa la waayey cadaalad ma jirto jigjiga waxaba yaraatay cadaaladoo ka socotaa ma jirto federal baanu abeedna yidhi oo halkamaa nimid sidaasaana loogu xukumo oo la yidhi war ha la eego halla hoosa loo eego dadkan warqadii xaylesilaase haystaan gurigana waa guri ilaa xaylesilaase ugaas roobla lahaa uu iibsaday dee ha loo eego ha loo tixgeliyo ayaa la yidhi sidiibaa aanan ilaa maanta wax looga qabanin haba yaraatay wax cadaalad aanu weynay madaxweynaha waan u geeyey warqadaa xuseen qaasmu u geeyey hawa waxay yidhaahdeen waxbaan ka bedelaynaa maamulka shanta nin ee dhaanyaha meesha oo lacag un qaata oo haba yaraatee aanan dhegaysan goobjoog baanu ahaa isniintii dhoweyd isniintii kasii horreysay way xukumayeen xabashigiiba inay u xukumeen waxay gaadhay markaa in dhallinyaradii iyo dadkii wax dadaalayay aan anuguna fasaxonaynaa bes wax damba inoo hadhay ma jira cadaaladnina ma jirto jigjiga wax maamul wax qabanayana ma jiraan dee ummadda soomaaliyeed ha aragto dhibaatadan nalagu hayo waxa weeye dee horta waad arkaysaa cadaalad darrada meesha jigjiga inayna cadaaladi ma jirin waad arkaysaa wax cadaalad la yidhaa iyo wax maamul la yidhaa midna ma jirto
markan waxaa idinku soo maqan xalqada lixaad ee xubinta caafimaadka oo habeenadii lasoo dhaafay aynu bilownay in aan kaga hadalno nafaqada iyo arrimo kale oo muhiim ah doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ayaa xubinta aalaba noo soo diyaariya ee dhegaysaabo
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجع بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين ee xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa vitamin e oo ka mid ah vitaminaadkii aan soo qaadanaynay oo ahaa kuwii ku milmayey dufunta runtii waxay ahaayeen vitaminaad aad iyo aad muhiim u ah oo mataqaana runtii nolosha aadamigaana wax badan wax badan uga dheexan oo dad badanna aan rajaynaa insha allahu taala inay ka faa'iidi doonaan vitamin e wuxuu ka mid yahay vitaminaadka ku jira kuwa ku milma dufunta magacyo kale oo tocoferal iyo mataqaanaa tecoretinol magacyo noocaasna waa la yidhahdaa laakiin vitamin e ayuu caan ku yahay runtii vitamin e-ga faa'iidooyinka caafimaad ama waxyaalaha laga heli karo oo qofka uu u yahay inuu mataqaanaa ka helo muhiim u yahay waxyaalaha ka mid ah wuxuu xoojiyaa ama ilaaliyaa lafta madax timaha kasoo baxaan dhashaan scalbaga la yidhaahdo ayuu xoojiyaa isla markaasna uu uu maaragtay ilaaliya caafimaadkeeda wuxuu la dagaalamaa maqaarka dhinta yacni jirka qofka wax ka gaaraa maqaarka meelaha uu ka dhinto ama madoobaada ayuu ilaaliyaa isla markii wuu bedelaa maqaar cusub uu sameeyaa nudayaashii iyo unugyadii ayuu si joogto ah u dayactiraa wuxuu kaloo sameeyaa tinta ayuu dhalaaliyaa oo mataqaanaa yani shiny wax la yidhahdo ka dhiga dhaldhalaal tinta inay yani dhalaasho saasoo kalena uu ka hortago tinta inay lunto tinta inay lunto oo mataqaanaa meesha ka baxdo waxaa dhici karta qofka tinta inay ka tagto sababtana ay tahay vitamin e-gaas inuu ka maqan yahay qofka uusan dareemaynin oo uu isleeyahay mataqaanaa tintiyaa meesha ka baxan mataqaanaa tin la-aanaa imaan rabta ama bidaar imaan rabta inuu qofku yidhaahdo isla markaasna vitaminadii qaar ka mid ah inay meesha ka maqan yihiin marka tintaas oo lumaysa ama booskeeda ka baxaysa waxay ka mid tahay marka vitaminkaas haddii la waayo inay dhacdo sidoo kale jirka wuxuu siiyaa vitamin e koritaan maqaarka iyo jirka ayuu koriyaa oo siiyaa koritaan sidoo kale wuxuu yareeyaa nabraha jirka oo loo yaqaano scarska loo yaqaano ayuu yareeyaa ee, dhibcdhibcaha madowga ah ayuu meesha ka saaraa xareeqamaha maqaarka ayuu meesha ka saaraa sidoo kale wuxuu ka hortagaa ee, qoraxda iyo kuleelka in saameyn badan ay ku yeelato jirka ayuu ka hortagaa ee, wuxuu kor u qaadaa ee, yacni ama ilaaliyaa ee, wuxuu ilaaliyaa ee, ad- adeega jirka uu dareemayo ama qaleelka jirka uu dareemayo ee, wuxuu ka ilaaliyaa cuncunka ee, ama mataqaanaa ee, cudurada maqaarka ku dhaca sida maqaarka oo gaduuta ama waxa la yidhaahdo ee, maqaarka infectionka ku dhaca ee, nabra nabraha yeesha dhammaan cudurada maqaarka ku dhaca ayuu mar kastaba ilaaliyaa qaleelkana wuu ka ilaaliyaa maqaarka Ee, sidoo kale wuxuu ka ilaaliyaa maqaarka ama uu ka hortagaa caabuqyada maqaarka ku dhaca ayuu ka hortagaa caabuga ayuu ka hortagaa markastana wuu ilaaliyaa Ee, sidoo kale wuxuu yareeyaa ee, hoos u dhaca yacni ee, unugyada maqaarka ay sameynayaan ayuu markasta ka hortagaa Ee, sidoo kale haweenkana wuxuu ka hortagaa xilliga oo yacni caadada oo kale ay qabaan oo kale ayuu wuxuu u noqonaa ee, ka hortag oo inuu xagga hormoonadooda ay hoos u dhacaan ayuu ka caawiyaa xagga marka ugu horeysa ee caado ku dhacaysa caawin noocaas ayuu siiyaa Ee, yacni qaadashada ama qiyaasta maalintii laga qaadan karo vitamin a-ga ee, halka uu la egyahay ee, caruurta aadka u yaryar infantiska ee, waxay qaataan ilaa iyo afar yacni miligram caadiyan daily intake ama maalintii intay qaataan ee, caruurta dhexdhexaadka ah ee, childrenka la yidhaahdo een, lix sano ilaa iyo laba iyo toban sano ee, waxay qaataan koo iyo toban miligram per day maalintii inay qaataan Ee, dadka waaweyn ee adultiska loo yaqaano waxay qaataan een, shan iyo toban miligram per day maalintii shan iyo toban miligram oo vitamin e ah ayay u baahan yihiin jirkooda si uu u helo ee, caafimaad wanaagsan iyo cunto isku dheelitiran iyo vitaminaadka loogu talagalay Ee, nuujinta xilliga nuujinta ee, qofka ee, nuujinayo haweeneyda ee, sagaal iyo toban miligram per day ayay qaadan kartaa vitamin a daily intake la yidhaahdo Ee, cuntooyinka marka aan ka heli karno vitamin d-ga ee, wuxuu een, cuntooyinka uu ku badan yahay ama qaniga ku yahay vitamin e-ga een, waxaa kow ka ah digirta ayaa kow ka ah ee, waxaa ku xiga lowska ayaa ku xiga ee, waxaa ku xiga khudaarta cagaaran oo dhammaanteed meel kastoo ay ka imaata Ee, intaas iyo in la mid ah ayaa laga helaa Ee, runtii a- aad uma badno cuntada oo dhan lagama wada helo Ee, inta badan vitamin e-ga cuntada gaar ah ayaa laga helaa way kooban yihiin cuntooyinka qaar oo laga helo avokaadaha ka mid ah nooc oo zaytuunka oo kale ah, iyo dhammaan khudaartaas cagaaran Ee, marka een, vitamin e-ga marka calaamadaha marka vitamin e-ga hadduu qofku ku yar yahay ee waxyaalaha lagu arki karo ama uu saameyn uu ku yeelan karo qofka maxaa ka mid ah Ee, wuxuu dareemaa qofka een, murqaha inuu qofka tabar dareeyo muscle weakness yani inay hoos u dhacaan murqaha awoodooda Ee, isku xirka xagga socodka inuu qofka uu ku adkaado qofka vitamin e-ga ku yaryahay wuxuu ogaanaa ama uu dareemaa ee, isku xirka xagga socodka iyo dhaqdhaqaaqa inuu ku yaraado uu dhaqaaqi waayo Ee, sidoo kale wuxuu dareemaa ee, kabaabiso jirka dhan uu kabaabiyo inuu ka dareemo ama mataqaana qota qota inay ku taagmaan ayuu dareemi karaa qofka oo vitamin e-ga ama hormoonada ay ku yaryihiin Ee, xagga aragtida uu ka dareemayo yacni horumar oo xagga liidnaasha ah yacni xagga liidnaashaha inay kusii horumarayaan aragtida xaggeeda inuu qofka dareemo Ee, dhibaatooyin xagga hormoonada ah inuu la kulmo oo mataqaanaa hoos u dhac sida thyroidka oo kale ee dadka qabo oo kale ee, had iyo jeer waa vitamin e-ga inay iska cabiraan waaye sababtoo ah xiriir ayay leeyihiin Ee, cillado ayayna markaasi u keeni kartaa Ee, dhibaatooyinka marka qofka hadduu vitamin e-ga uu ku badan yahay muxuu dareemi karaa waxa uu dareemaa hadduu ku bato vitamin e-ga ee, labolabo yacni qandho matag iyo jirka oo wada jajaba oo korka oo daal uu dareemo cuncun maqaarka ah ee, nabro oo jirka ka soo yaaca ama wejiga ama ee, qoorta ama xabadka ee, ama garbaha oo lagu arka nabro Ee, neefta oo qofka mararka qaar dhibto naqas uu qabto asoon is ogeyn oo asoo caadi iska iska fiyow inuu naqas qabto mararka qaar Ee, shuban iyo mataqaanaa caloolmajir inuu isku arko qofka soo iska joogo caadiyan sangorar inuu arko ama ciridka oo dhiig ka socdo xibnaha qaar sida wejiga iyo faruurta iyo carabka oo kale oo lagu arko yani calaamado oo mataqaanaa dhiig uu ka imaanayo oo kale ama barar oo kale lagu arko qofka marka waxaa la rabaa haddii uu isku arko calaamadaha aan soo sheegnay inuu si dhaqso ah u booqdo isbitaalka u dhow ama dhakhtarkiisa uu la xiriiro insha allahu tacaala aada iyo aada umahadsantahay وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
العظيم هو السميع
xigeenka markaan dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubinta dhacdooyinka ee toddobaadka oo aan ku soo ururinno dhacdooyinka ugu muhiimsanaa ee dhacay ee ay geysatay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena maxamed sheekh waad mahadsan tahay maxamed daahir calisow dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laba habeen weliba oo jimcaad kala socotaan idaacaddii islaamiga ee furqaan taasoo aan kusoo gudbinaa howlgalladii ay fudhisay toddobaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan howlgallada toddobaadkan ay fulisay xarakada al-shabaab ee caawaan soo ururiyey waxaa ka mid ah maalintii sabtida saddex iyo tobanka jumaadu thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan afar iyo tobanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya markaan iyo gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada afrikaanta soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan iyo degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo haatan warqabadka nama soo gaarin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weeraradaas markaan iyo gobolka baay militariga xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar habeendheelmada waxay ku midheen xirada ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada bardeel ee gobolka baay markaan iyo gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada al-shabaab ayaa laba qarax ka fuliyay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona khasaarooyin soo gaareen ciidamadii lala eegtay qaraxyada inta la xaqiijiyey qaraxyada waxaa ku dhaawacmay shan askari markaan iyo gobolka shabeellaha dhexe isla guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax duleedka deegaanka xawaadley kula beegsaday ciidamo taabacsan dowladda federaalka mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qaraxyadan markaan iyo gobolka banaadir guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan ciidamada isugu yeero sirdoonka qaraxan ayaa ka dhacay xaafadda abagedo ee degmada dharkeenley ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari mar kale iyo gobolka jubbada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqaysay xerada askarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa ku dhaawacmay madaafiicdan maalintii axadda afar iyo tobanka jumaadu thani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shan iyo tobanka disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegteen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka kuwaas oo qaraxa lagula beegsaday xaafad ka tirsan degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya qarax ayaa waxaa lagu dilay hal askari iyadoona mid kale lagu dhaawacay cutubyo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ee uganda ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale qarax ayaa lala beegsay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday degmada janaal ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ku dhaawacmay qaraxa laba askari oo mid sarkaal yahay dagaalyahaano garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan waxay ku qaadeen xeryaha askarta xabashada etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmooyinka xudur iyo waajid oo ka wada tirsan gobolka bakool iyadoona dhanka kale weerar lagu qaaday xerada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda mukuundo ee magaalada baydhabo markaan iyo dhulka n f d guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgasho dhulka soomaaliyeed ee ku hos jira gumaysiga dowladda kenya waxay qarax culus kula beegsatay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalaya duleedka magaalada mandheera ee dhulka n f d iyadoona dhimasho iyo dhaawac u qaybsamayn askartii qaraxa lala beegsaday maalintii isniinta shan iyo tobanka jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan lix iyo tobanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey saldhigga ciidamada shisheeye ee yuganda ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xerada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda bukhri ee magaalada baydhabo sidoo kale militariga al-shabaab ayaa weerar ku qaday fariisin ay askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka awdinle ee hoostaga magaalada baydhabo lix iyo tobanka jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada toddoba iyo tobanka disembar laba kun afar iyo labaatanka maalintii talaadada qarax ka dhacay deegaan dhacaduleedka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay laba askari mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin culus u dhigay askar isku dhafa oo ka tirsan maamulka isku magacaaba jubbaland oo kasoo baxay deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose weerarkan dhabagalka ah ayaa waxaa dhegta dhiigga loogu daray hal askari iyadoona laga soo furtay qori ee k47 ah oo garwaxsana askarigan maalintii arbacada toddoba iyo tobanka jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada siddeed iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada buurdhuube ee gobolka gedo dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhigay askarta maamulka isugu yeero koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadaha buulo jameeco iyo towfiiq oo ka wada tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa dagaal ku qaaday xero isla ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday xeryaha ciidamada shisheeye ee yuganda deegaanka ambareeso degmada barawe oo dhammaantooda dhaca wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku kadiyey askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka arbaco ee u dhow ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan sagaal askari oo kenyaati ah ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay halka laba gaari oo tawaana looga gubay kamiin ka dhacay deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraare ee gobolka wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada jihaadiga ah ee al-shabaab khamiis siddeed iyo tobanka jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaal iyo tobanka disembar laba kun afar iyo labaatanka weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaaro ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay laba askari weerar gaar ah oo dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen afaafka hore deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu dilay laba askari iyadoona laga soo furtay qoryihii ay wateen halka lagu dhaawacay saddex kale oo laba ka mid ah ay dhaawacyadooda garaab yihiin mar kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku rogaal celiyey saldhigga ciidamada maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee dhacabduleedka magaalada kismaayo mar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka arbaco ee kaabiga ku haya deegaanka ceelasha biyaha ee dhacabduleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan intaan toddobaadka dambena hawda dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuwaxa waraysyada ah iyo inta kaarsan
wulaadda wilaayaadka islaamiga ah jubbada hoose bakool iyo hiiraan iyo ugaaska beesha gaaljecel ayaa kelimaad waxa ay ka jeediyeen kulan ay dowro barbar socotay isla markaana lagu xaliyey khilaaf uu dhiig ku daatay oo u dhexeeyey beelaha laba ceel qoday iyo beesha gaaljecel ee dega gobollada bakool iyo hiiraan waxaa idinku soo maqan khudbadaha ay halkaa ka jeediyeen wulaadda waxaana ku horumaraynaa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada jubbada hoose bismi illaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu badatahaya awalan ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad isku leh meelku bilaawdaaso iyo meel ka dhammaada soo banlahayna iyo alla subxaanahu watacaala mahadsinyi ilaahay mahadiis kadibna antiliimaha nagay oo shirkamaha ku qayb gallay oo daadi'iyaasay tale iyo tusaale ku dhiibadaasay musaalahadii iyo wanaagga ka shaqeeyasi yoona mahadsanyin may ba laha awalan ilaahay subxaana wa tacaala absidiisa inay isdardaarmaan may ba niifalana ilaahay absidiis sadhabe haddii ilaahay aan ku obsano walbuhu maa ma dhiyaayan may kale in isdardaarmaane walaalayaal walila sheego fadi wal sheegi akhyaarti meela fadhiido oo dhaqanka ah yoona sheegan wanaag baa la sheegi may ba lahaa ku dhabaynan wali unu sheegni aynoonaqane lima taquuluuna maa laa tafcaluun inunu ku dhabayno si dhabe aan samayno haddii intanu ku dhabayno humaamaaba kohayso bisha allahu raxmaan may ba laha walaalayaal ummadda haddii beeraley iyiin ama haddii hololey iyiin ama haddii ganacsate iyiin wali ka shaqeeyaanba ka dadaalayaan beerta la abuure haddii wal hakubahaan wal fale hoola wal dhaqaaleeye may la sameeyey miil walaa liin guuriye iida liin hagaajiye ganacsiga mayba la sameeyey walgedgediye rabada laku ilaaliye si wal wanaagsanaadaan mayba lahaa ummadduunu mas-uulkan inin hadda bartuun roonu dadka dadkii ahlu halli wal cagdi haaye oo ulmada haayano wanaagga ka tuhmaanaya ha dadkii noo dambeeya abuura aan baahanyihiina abuuranen walhoob unan abuurana ibliis ba abuurada una abuuraneena kasab galaneen mas-uuliyiinba ku enaa maalinta qiyaaman ilaahayna weydii doone guduneen maanta siisin ogdiin walaayaadka islaamiga baa la hoojiyey la istaajiyey yoo oo an teegayiin ummadan in ilaahay ka hiraan dad walsiinan qobda mee waaysana namanyaw fadhaga hukaneena qof kasta dadka ad inta hisaabido haasibu anfusakum qabla an tuxaasabu intii isin hisaabin is hisaabineena war dadka sa'iyin diinti sakeeyin war dad wala feensanayina dad juhale miya inta hisaabinu namayaw qof kasta dadaalo hoo wala qabaneen maanta may baan in isahay ha xisbullah iyo xisbu shaydaan may baa la abuuray naar iyo jinna xisbullaahina may liin sameey ilaahay subxaana wa tacaala aan ku talagalay inay jinnadiis jeeyo xisbu shaydaan may liin ku talagalay ilaahay naarta jeeyo maa xisbullaahi naqneen waloo oga iyo laablaabka wadada naartana jeeyas isku ilaalineen jihaadka maanta socdo ku qayb qaadaneen haddiise xasuusataan aayadda ilaahi subxaana wa tacaala infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum waanfusikum soo ilahi aayaddiis maha walaala shal reebay isiin oo maybu waa dhallinyaro etiin isiin oo odayaal etiin isiin oo maybu ahaa cayilantiin oo babuurantiin isiin oo aate etiin isiin oo nooc kasta etiin infiruu jihaadkan baha maha waa amar maha waajib mini aha may ba liin baahan yaa jihaadka inaan ku qayb qaadano naf iyo maalba aan ku qayb qaadano may liin baahan yaa hantida biino dadka sheegno ilmaaniyiintii horeba dadka la aruuri jiray mahayne maantuna diinta difacaano in dad la sheegno noqoda meel ku baahan yaha qof kastaba in ha diyaariyo dad sheeno oo jihaadka ku qayb qaadadaw uma diinta ka hegaaw maal sheeno fa jazaakum allahu khayran ilaahay ay weydiisaneen wala una sheeganno oo sameeyano ilahay in ikhlaaskan ku welo ilaahay weydiisaneen in biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alculaa wala unu ka hadlaano ilahay inoo dhabeeyo ilaahay aayaddiisna owfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan wa akhiiran walaalayaal dadkan ehel iyo qaraabo iyo tolwaay ibliiskan ku dhah faa'iidaysadaaw si kadri lahayna ku talagalneen ina shaydaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min ashaabi saciir warkay intaa ka gebagabaayay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ah sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada jubbada hoose markaana sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga bakool ayaa ka hadlay kulanka بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى نعم فربضن على سوكوب كرين نوغ الدقي إلهي نحليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحان أمهد علينا soo qaybgalayaasha guud ahaan shirkan qiimaha badan leh ee maanta aan u fadhino gebagabadiisa ay u horeeyaan odayaasha nuqabada labada wilaayo jazaahum allahu khayra jazaa ee runtii habeenkii ilaa lix sac ee mararka qaar isku gaari jiray ilaa maalintiina maarata ay taagnaayeen jazaahum allahu khayra jazaa baan leenahay labada beelood odayaashooda culimaadudiinkooda waxgaradkooda dhaqankooda oo iyagana maaragtay runtii kaalintooda maaratay ka qaadanayeen iyo qaabka wanaagsan shirka daadihintiis iyo habsami socodkiis maarata iyagan ay ka qayb qaadanayeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa marka labaad waxaan ku cudur daaranaynaa maadaama gogoshu ay ahayd wilaayada bakool xoogaha dhaliilo badanaa iska jiray waana jirayaan xagga maarata gogosha xagga maarata raashinka xagga maarata qaabdhaqanka wax badan baa iska jiri karo oo xoogaha qalbiga uusan ku qancaynin taasna kolle insha allah waxaan leenahay aan loo cudur daaro insha allahu tacaala wixii dhaliil iyo ceeb amba bani aadan baa leeyahay jazaakum allahu khayran taas waan ka cudur daaranaynaa insha allahu tacaala walaalayaal saad og tihiin waxaan gaarnay heshiis oo runtii qalbiga iyo laabta ka soo go'ay maxaa yeelay heshiiskan waa heshiis boqolkiiba boqol labada jaanib ay ku qanceen soo saas ma taas marka waxay daliil u tahay markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka hadlaayey dadka maaragtay wax dhex maraan markii la dhexdhexaadinayo akhyaarta wax dhexdhexaadinaysa naftarkeeda haddii ay rabto islaax in yuriidaa islaaxan maxaa ku xigo yuwafiq illaahu baynahum labada qole is haysata dadka u akhyaaraynaayo oo dhexdhexaadinaayo haddii alla dartiis ay ay ka tahay dadka maaragtay muwaafaqa imaanayso ilaahay dartiis bay maaragtay isu raacayaan khilaafkiina meesha waa ka baxan taas marka waxaa waaye waa heshiis taariikhi ah heshiisyo badana heshiisyadan ka horreeyey aad og tihiin oo shalay meelahan maaragtay la tirinayay heshiiska hadda la akhrinayayaana maaragtay laga fahmayey oo heshiiskii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii aa qodobo ka mid a lasoo qaadanaya waa la fulinaa ayaa ku qoran waa kan muxuu noqonaa heshiiskii ama gogosha la dhigaya shirkii muxuu noqonaa shararka kii shanaad soo maha kan ilaahay ha nooga dhigo kii ugu dambeeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa amarkii mujaahidiintu waa ay qaateen wilaayaadkiina waa ay qaateen xarakada shabaal mujaahidiin waa ay qaateen oo ah islaax daatulbeyn waa laidin dhexdhexaadiyey waa laidin heshiisiyey gogol baa laidin dhigay waa tii shanaad shirarkii hore koley anu maanan ogeyn waa ogaay laakiin markaas maartay goobjoog maanan ahayn wilaayada bokoolna markaas ma ayna jirine labada wilaaya baay bokoolaa laisku dhihi jiray saaxiibkeyga sheekh guuleeda shantaba inuu maaragtay war ka haayey midna qaarna joogay qaarna maaragtay hagaayey oo ka warqabay ayuu noo sheegay shir maaragtay inta laisugu imaaday laisku fahmi waayey ee lagu kala kacay miyaa jiray yaa go-aanaa ka soo baxaayey heshiisaa laga soo saarayey wax un baa lagu heshin jiray laakiin wixii inay fulaan ayay aqabad noqotay ikhwa haddii runta laisu sheego arrimahaas ilaahay waa ka hadlay markii amarkaas la qaato ciddii nabadda diiddo maxaa la samaynaa oo heshiis la galo la buriyo yaa fain baqad ixdaahumaa cala alukhra faqaatilu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah fain faa'at faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsiduu ina allaha yuxibu almuqsidiin mujaahidiintu waxay u taagan yihiin hergelinta shareecada islaamka walaalayaal waxaan leeyahay heshiisyadan la galaayo haddana laga baxaayo dhibkeeday leedahay waa dhagan xun ilaahay qur-aanka markii uu ka hadlaayey heshiiskii iyo ballankii in la fuliyo ilaahay markuu sheegayo muxuu dhahay afaman yaclamu ana maa unsila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulul albaab yaa waa ulul albaabka number kow sifadooda maxaa laga dhigay aladiina yuufuuna biaxdi illaahi walaa yanquduuna almiithaaq soo ma jeed waa kuwa maaragtay ahdigii iyo ballankii iyo wixii lagu heshiiyey fuliya kuwaasaa ulul albaab ah dhanka kale kuwa wax magaratada ah markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegayo iyo gaaladii iyo laga hadlayay ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yaqiluun maxaa ku xigo aladiina aahadta minhum uma yanquduuna ahdahum fii kulli mara soo markaysid maxaa laga dhigay waa dhaqan munaafiq ballanburintu waxay kama tahay dhaqanka munaafiqiinta walaalayaal marka waxaa waaye mu'miniinta ilaahay magaca uu noo bixiyey huwa samaakum muslimiina min qablu wa fii hada soo ma muslimiinaanu nahay muslin maaragtay dhaqankiis ma ahan ballanburin ballanka aan ilaalinno ilaahay aan ka baqno taas waa dardaarna iga tahay waxyaabaha keenay mushkilada waxaan inay soo noqdaan hebel baa inta fadhiista hebel baa meeshaan ushoo ku gooy iyadoo raayada islaamka lagu dhex nool yahay oo mujaahidiintii la heli karo aan la weynayn afar iyo labaad saa wilaayaadka ay taagan yihiin in ma aragtay barnaamijkaas uu dhammaan waayo maxaa sabab u ah dan baa naga aan galnay waay waa uquubo oo min allahi nooga timi oo ay tahay uquubadaas maanta waxaa la rabay sida odayaasha in badan ay sheegeen gobolka bokool caasimadiisa magaalo madaxdiisa xudur waay gaalaa haysat qabiil laga celcelinaayo barjoog lehe ma jira oo gaaladaasaan aan soo kicinaa dhahay xabad kusoo riday saas oo kale dhinacan gobolka hiiraan caasimadiisa waxa waaye beled weyn waay in laga celcelinayo miyaa jirta hadda arsugu bal waa laidin habeynaa waqtiyaa laidin fiirinaa amiiraa laidin raadinaa bal sugu la dhahay miyaa jirta ma jirto fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum soo maha waa naftirkeedayn haysataa markii aan jeedsanay aan leexanay ee jihaadkii aan ka jeedsanay juhdi waa jiraa markaan saas leeyahay jihaadka idinkaa wadee laakiin waxaan magac qabiil lagu kicinayo qabiil oo maanta intuu isku soo xirmay ugaaskiis horkacayo oo maanta furmaha galaya waa yaryahay naadir waa jazaakum allahu khayran qodobkaa isagaa marka waa dembi annaga aan samayno ee ilaahay aan ugu toobad keenno midda kale insha allahu tacaala aan dhihi lahaa odayaashu nuqabada ah ee labada wilaayo oo labada beelood ee walaalaha oo deriska ah waxaan rabnaa kaalintiin iyo doorkiin inaad qaadataan kaalintiina inaad qaadataan waa istiqaaniin derisaa tihiin qof kastoo in soo soo istaago wuxuu dhahay abti aysanaan nahay soddi iseedaan nahay derisaan nahay walaalahaan nahay soo samaa waa la is yaqaanaa insha allahu tacaala waxaan soo gebagabaynayaa hadda wixii ka dambeeyo lama aqbalaayo talaacub talaacub maxaa waaye ku ciyaarid dadka uquushooda in lagu ciyaaro hadda haddii marka maarta heshiisaa la galay haddiiba la kala taga haddana bush barnaamijkaa isagaa hadda kadib waxaa shaqayn doonta insha allahu tacaala fa aslixuu baynahumaa tii shanaad waay soo ma hadda wixii ka dambeeyo fa in baqad ixdaahumaa cala alukhraa inay shaqaysaa waajib ah khyaarays maskoogna yaa wax soo sheeg cabashadaas soo gudbi si nabadgelyo ah oo maaragtay gacanqaad aysan ku jirin soo sheeg jididka iyo wadooyinka hadda aan sheegnay soo mar laakiin waxaan isla markiiba bush bush bush eh waa talaacub maanaa taasna shareecada islaamka ma ogola jazaakum allahu khayra jazaa intaasaan kasoo gebagabayna hal qodoba haray walaalkaan u dhaafaa insha allahu tacaala kaasi waxa uu ahaa sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga bakool iminkana waa shiguuleed abuu nabhaan waaligii wilaayada hiiraan oo kelimad ku lahaa kulankan lagu xalinayey khilaaf kasoo kala dhexgalay beelaha laba ceelquday iyo beesha gaaljecel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى أمان مرت شرفتا قيمها بدن كلا دوان أن إسكاله صوت قيب قلني حفلة جب جبدا وآه شركة مدة سعودي إصلاحنتا لبدا بيلودا ولا لها الرعيل قده ولا له رير قال جعل مدة طبعا لبدا معلومات سو سعودي بخيارتا أن saaka shaarigayna oo goobjooga u ah qof horey u joogay iyo qof maanta ka soo qayb galayba intuba waa mahadsan yihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaan u mahad celinayaa raggii hawshaan daadihinayey hadday yihiin lajna ay xaraka soo magacowday iyo dhaqankii ka socday labada wilaayo islaamiga ah bakool iyo hiiraan waxaa xusid gaara mudan runtii raggii dhaqanka ahaa habeen iyo maalinba hawshaan islaaxinta dadka walaalaha muslimiinta ah ku dhex jiray si gaaraan ugu mahad celinayna jazaahum allahu khayran wabaaraka allahu fiihim waxaa ayaguna mahad mudan aanan koobi karin wilaayada islaamiga ee bakool ee aan martida u nahay oo ugu horeeya waaligooda sheekh cismaan abu cabdiraxmaan dhammaan mujtamaca muslimkahoo odaga u yahay si gaar ah dadka jooga degmada tiyeglow gogoldhigoodii soo dhowayntoodii khidmadoodii runtii qalbiyadooday noo fureen gacmahooday noo fureen wejiyadooday noo fureen si sharaf badan ayay noo qaabileen waa ugu mahad celinaynaa dadaalkoodii iyo soo jeedkoodii iyo juhuuddii ay bixiyeen dadkaas waayeellada ah oo kala duwan khidmada kala duwan u baahan qaabka ay ugu dulqaateen asluubaysan habaysan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum adduunka waxaad maqlaysaan dowlad fulaan ayaa waxay martigelisay waxaas iyo waxaas kulankan qiimaha badan ilaahayna loogu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala waxaa martigeliyey ammaanna ku mudan sidaan u sheegnay walaalaheen wilaayada islaamiga ee bakool waxaa runtii mudan in la xuso inaan u mahad celinana mudan ciidamada ay leedahay xaragta shabaab mujaahidiin oo u taagan sugidda amniga gaar ahaan kuwa haddaba ku jira oo aad ogtihiin meelihii hadda wax ka dhaceen in rag ka kala yimid meelo kala duwan oo kala fog dadkaas walaalahooda markay wax dhex mareen dhexda ugu jira shaqada aad haysaanna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin barakeeyo runtii waxaa xusid mudan walaalaha iclaamka oo goob walba iyo howl walba oo mudan in ummadda muslimiinta lagu baahiyo ama la gaarsiiyo u taagan ayagana waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran baan leenahay intaa kadib ikhyaari mowduuca aan isugu nimid wuxuu ahaa mowduuc islaax daat albayn aw islaax bayna almuslimiin aw islaax bayna alqaraaba aw islaax bayna aljaar dad walaalaho wada dhashay islaamnimo ku wada dhashay nasab iyo walaalnimo iyo muxuuha dhalasho ku wada dhashay deris ah xidid ah wax walbo ay dad ahaayeen ah ayaa wax dhex mareen kulanka aan u fadhinay marka waa kulankaas dadkii labada beelood ahaa oo shaqada aan mushaarakaynay oo qaarkood safarro dheerdheer oo muddo la soo socday soo galay oo aan hawsha wada haynay kulligin waa mahadsantihin dhib baa dhacay inta hadda ikhyaari isu timid kama talinin waa shaqo ibliis ikhyaartii nala garatay soo jeedinteennii warjoojiya xumaanta oo warka walaalihiin yeela oo aan wanaag doonna dadkii nala yeelay oo warkaa nala aqbalay oo noogu yimid oo walaalahood kala shaqeeyey in islaax la gaaro oo tanaasulaadka muujiyey oo waxyaabaha qaar isu cafiyey oo wax badan muxuu ahaa iyaga niqaashay oo shaqooyinkan hadda qabsoomay inta ugu badan leh tusaalayn unbay ahayd raggii idiin dhexeeyey inta ugu badan leh dadkii ka niqaashoo dhameeye ahaa aad baan idinkugu mahad celinaynaa haddaanan helin dadna maqlo oo na war yeelo oo na aqbalo waxay ahaan lahayd inaan khasaare joogno inaadna yeeshaan ood walaalihiin aqbashaan ood gogosha soo gashaan oo kala jooga aad aqbashaan waa idinkaga mahad celinaynaa si gaara walaalihii dhibka u gaaray oo ayagu ay gacanta gaartay oo ayadoo dhiigga u yaallo inta walaalahood raggii ka socday xarashaal mujaahidiin inta u imaadeen ama wilaayaadkooda ay ku yidhaahdeen inta aad taalla ha dhaafinina haye waa u mahad celinayna intii dhimatayna allaha u naxariista intuu dhaawac gaaray allaha caafiyo ninkuu maal ka fasaaday ilaahay subxaana watacaala maalkiisii badiilkiisa ha siiyo waa wax ilaahay in looga shukriye ay tahay waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum intaa kadib culimo waxa ugu horeeyo aan dardaarmayo waa taqwa allahi subxaana watacaala waxa aan isxusuusinaynana waa hal aayad oo min aayaati taqwa ka mid ah الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأجدد إذا وحوية تقوى ذا إلهي النفط وإن لا الضبر نفط وإن لقعي عسيانك يوحى إلهي أصن أقلين waxa aan rabo marka inaan xusuusiyo si gaara waxa allah tabaaraka tacaala markuu nafaray oo uu na amray inaan asaga ka baqno aw wuxuu leeyahay wal tandur nafsun maa qadamat liqadin naf walba ha eegto waxa ay u hormarsatay berrito berrito markii la gaaro maxaan hormarsanay berritoma waxaad hormarsatay alqabaliya والعسبية بريتما وحاد هرمرستي قطيعة الرحم بريتما وحاد هرمرستي قرابة قوين آه، مسي وحاد هرمرستي قرابة حريرين بريما وحاد هرمرستي دريس حمين بعد هرمرستي مس دريس وناجين بعد هرمرستي بريتما وحاد هرمرستي إلهي عاسي نمديسي يا ذنوبتي إنك كفوقاته مس وحاد هرمرستي إلهي تبارك وتعالى إنك عابدي ولا ساي كدنبيسي ولا حمانتي iska dhaaftay berrito waxaan u horumarsanayna qof walba oo annaga naga mid ihi waa inuu eego ikhyaaray qodobka labaad oon baraarujinaya waxaa weeye waxbaa lagu ballamay heshiiskii waa la akhriyey si qurux badan baa loo akhriyey isagoo kala dhigdhigan baa la sheegay adinkaa qortay adinkaa ku heshiiyey adinkaa si walba u fiirshay wixii aad ku ballanteen waxay rabaan tanfiid fulin baan ku ballannay qofba qadar baa ugu aadan wilaayaadka islaamiga qadar baa ku aadan beelaha kala duwan qolaba qadar baa ku aadan waxa aan ku heshiinay fulintooda ayaa naftayda tiinaba u dardaarmaya akhlaaqda wanaagsan iyo karamka iyo dadnimada waxaa ka mid ah ballanfulinta dadnimada waxaa ka mid ah qofkaanu waa nin micno leh waxaa ka mid ah waa ballanfuliye ballamadii aan galnay aan fulinno waxyaabaha kale oo aan rabo in aan idhaahdo waxaa weeye waxa aan hadda isugu nimid keliya waxay ahayd dhibkaa ka dhex dhacay dadka walaalaha ah deris bayna ahaanayaan maanta ka dambe waxaan rabnaa xiriirka dadka dhaqanka ah hoggaanka ah oo beelaha odayaasha u ah xiriirkooda inuu noqdo joogto wakiilla inaysan idinkaga noqonin sheekh cismaan iyo guuleed xiriirka iyo isku xirnaanta iyo wada shaqaynta dhexdiinna ah fadhiga aan joogna waa inay ka bilaabata waana iskula xisaabtami doonaa allah hadduu idno subxaana wa tacaala waxaana rajaynaynaa sida horey baan ugu ballannay hadda fadhigan keliya ma ahee niqaashaad badan baan galnay tawjiihaad badan baan galnay wax tusaalayn badan baan isa soo marnay waad ogtihiinoo waxbaan hoos gacanta isula gelinay waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya ninkay xaggiisa ka baxda maxaa la dhahaa waa bakayla galeen miyay ahayd maanta ka dambow ninkay xaggiisa ka baxda waa bakayla galeen waxaan rabnaa in xiriirka dhaqanka uu joogto noqdo oo xaggiinna aysan waxba naga soo gelin akhiiran ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligan han hagaajiyo ilaahu qalbiyadanna waxaad ka og tahay waxaan annaga ka ogeyn labadaa beeloodoo walaalaha oo meesha fadhida iyo si guud beelaha muslimiinta ah oo aan u taagannahay islaaxintooda iyo wanaajidoodna qalbiyadiinna laha isu dumo ilaahay qalbiyadeena ha isu dumo ilaahay ha ina wada walaaleeyo waxa aad gaarteen oo culaysyada oo hadda xamaalaadka hola qaadayna qolo walba wixii ku aaday ilaahay ha u fududeeyo subxaana wa tacaala wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiq kaasi waxa uu ahaa sheekh guuleed abunabhaan markaana waa ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaaska beesha gaaljecel oo ka hadlay kulanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إلى أن أمهد اللينا نمعين كي سفرها بدنا نسي إسلام نقدقي قرابي أهل إرحم نقدقي ما أنت نو دورتي إن كنا ولا الله تبارك وتعالى كتابك سو شقينا يو إلهي تبارك وتعالى لأنه لي وقتك شرفت بدن إن بدن dadkeena ka mid ah ay soo gaarin oo ilaahay kitaabkiisa akhrin jiray laakiin aysan ku dhaqmi jirin laakiin annaga maanta na soo gaarsiiyey alxamdulilah rabbil caalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka watacaala waxaan u mahadcelinayaa xarakatu showal mujaahidiin ee amiirkeena abi cubeyd odaygu u yahay oo khaasatan waxaan u mahadcelinayaa lajnadii loo soo xilsaaray ee xarakada ka socotay qismiga reerahan is haysta maslaxadooda loo soo diray ee dadaalka iyo juhdiga ku bixinay iyagana waxaan leenahay ilahi tabaaraka watacaala khayr iyo wanaag ha idinka siiyo waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale lawadii wilaaye bakool iyo hiiraan ee walaaddoodana ay joogeen jazaahum allahu khayran iyagoo laxjeclayaal ah dadaal iyo juhdi ku bixinaya dadkoodaas inay nabad iyo amni iyo wanaag iyo walaalnimo ku wada noolaadaan shiqaaqadii iyo dhibkii dhacdayna meesha ay ka saaraan dadaalkii ay bixiyeen iyagana waxaan leenahay ilahi tabaaraka watacaala ha barakeeyo khaasatan wilaayada bakool ee sheekh cusmaan waaligeena jazaahu allahu khayr allah ha xifdiyo gogosha noo fidiyey ee dadaalka iyo juhdiga qaaska ee dheeriga isii bixinayay ee martida loo ahaa ee noo fidiyey iyo dhammaan in alle intii gogosha gacanta ka geysatay khidmada ugu hoysa waxaan leenahay ilahi tabaaraka watacaala ha idin barakeeyo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa nuqabada lawadii wilaayo ee dadaalkooda ugu badan iyo juhdigooda ugu badan ku bixiyey iyagoo waayeello ah waxaan leenahay ilaahi tabaaraka watacaala miisaankiina xasanaadka allah ha idiin saaro insha allahu tacaala khayr iyo wanaag fara badan allah tabaaraka wataala ha idinka siiyo ilaahay idinkiis sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa labadii beel ee reer ceelqoda iyo gaaljecel ee dhibka ka dhex dhacay markii laisu yimid taladii iyo xaajadii la galay wax alla wixii laisku sheeganayay si walaalnimo ehelnimo ah uga wada hadlay ee aada maqlayseen dhowr iyo sagaashan qodob in la sheegtay maantana ay ka soo hartay wax ka yar labaatan qodob ay ka soo hartay insha allahu tacaala ayna dusha saarteen inay xaliyaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wataala ha idiin barakeeyo wanaagga iyo khayrka iyo bidaayada iyo bilaawga aad samayseen ilahay tabaaraka watacaala hanoo dhammaystiro intaa kadib ee gogashan la fidiyey ee nabadda iyo wanaag iyo khayrka ka soo baxay anigoo ku hadlaya afka labada beelood de maanta ugaas kale ma jooga mogta laba ceel qodara ugaas jooga maanta gaaljacelna wala ilahay ugu imtixaamay anigoo marka insha allahu tacaala afka beelaha ku hadlayo walaalaha ah wixii kasoo baxay cala ra'si walcima waa qaadanay insha allah haduu la yidhaahdo fulinteeda iyo taabagelinteeda شاء الله تعالى وأسلوب استاجي دون إن شاء الله تعالى خيال الدم بيبوخ دبر بإذن الله الواحد لحد إني سونق رجينا إن شاء الله دولا يرضى يقولش لا دقي إلهي تبارك وتعالى كلب وكهلي ما نقول بشرى الدعوة كلنا من كدعوة من أمد الوجود المية من يجعل سميسا لكن كان وكل مد الله تبارك وتعالى أماني مت كمدة ولا بحوله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس مرك إصلاح يا سجيجيد يتلقى واحد كده حين الإصلاحيو أي جوجشة أتيلي ولا لها مجاهدين تقولين إلهنا تبارك وتعالى هبركيو وحا إيجا كوكس بينا وحي إهد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم marka ilaahay tabaaraka wataala amarkiisaas iyagoo fulinayo ayagooga shaanoo dhigay ilahina waxaan weydiinaya insha allahu tacaala juhdiga iyo dadaalka la bixiya ilaahay nagama khasaariyo ikhwaani intaa kadib reer aabow waxaa leeyahay diris dadka hadday diris yihiin alla tabaaraka watacaala diris ka dhigay wax badan waa noo dartaa nabi sal slam waa xadiiskii nabi sal slam waatuu ku lahay man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim ee jaara dadka waa diris waa qaraabo jibriil nabi sal slam wuxuu leeyahay kama zuulin inuu ii dardaarmo diriska xataa aan ka malayo inuu diriska diriska la dhaxlayo waxaad ogtihiin nabi sal slam hadan inuu dhahay wallahu fii cuni lcabdi maa kaana cabdu fii cuni akhiih maanta annaga haddii aynu nahay reer soomaaliyeed oo khaasatan beelahan walaalaha ee diriska ah ee colqooda iyo gaaljecel umuurtooda dhan shantaay noqotay rasaqay alla ku dhibi xoolihii dhib balaayo imtixaanaad taagan maxaa sababay waxaa sababay alla tabaaraka watacaala amarkuu la siiyaan diidnay walaal noqde ehel noqde qaraabo noqdo alla tabaaraka wataala leeyahay ilaahay diris iyo raxim iyo qaraabo naga dhigi abti aysanaa leeyahay waxaa laa shaki haddii maanta laysu abtirsado ama lays warsado xidadambu ku yaala wadaay dhammaan waa laisku dhex jiraa maca daalika wax maanta aad aragteen iyo dhibka aad aragteen iyo xanaaqi iyo bururka gogashaa markaan imaanayniyo hore sidii wax ahaayeen iyo hadda isku mid miya ma aha alla tabaaraka wataala ku mahadsan jazaakum allahu khayran hadda waxaa la leeyahay mugta kaas qaraabaan nahay ehelaan nahay habartiisa reer hebel kanaan inta abtiyaan u ahay kanaan ilma adeeraa leeyahay kan markii hore way jireen laakiin الله تبارك وتعالى كان جيسان مركي لا حسوسيه مرك وانا لا سوفي ددك مسلمين اهين وخي سو ديمي جزاكم الله خير waxaan leeyahay waxa Allah tabaaraka wataala nafar aan qaadano hadii maanta anaga qaraabada aan gooyno oo anaga aan is dilno oo dhibka iyo rafaadka meesha aysan dhaafin cadaabka Allahna ma ogtahay ma fogaanayo oo taagnaanaya oo hadda abaar aan hayso roobka anaga ilaa Soomaa rasiqi waa iska kadaadiyan Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofka marka rabo in cumrigiisa loo dib dhigo rasiqna loo waasiciyo qaraabada xiriiriyo billaahi calaykum maanta anaga qaraabada xiriirinta intaan ka joognaa waxaan ku bedelnay allah tabaaraka watacaala amarkiisi iyo dardaarkii nabi sal slam iyo wanaagii iyo khayrkii xumaanaan ku bedelnay markaasoo nin walba wuxuu raadinaa maanta hanti wuxuu raadinaa nolol raaxa leh wallaahi iyadoo taas aan ka laabanin oo allah tabaaraka watacaala u laabanin nabad iyo nolol iyo cafi iyo caafimaad la heli maayo dadka hogaanka oo ilahi tabaaraka wataala ku imtixaamaan leeya hamaama raxmaana la tagaa waxa adduunka aad ku kasbatay aad qiyaamo la tegaysaa nabi sal slam wuxuu noo sheegay maalinta qiyaamo oo dhibka jiro rafaadka jiro inuu ilahi tabaaraka wataala todoba harsiinayo oo ilaahi tabaaraka watacaala meel hoos geynayo ishraaf iyo karaamo iyo weyne loo samaynayo waxaa ka mid imaamun caadil ah ka mid maanta hogaanka laguu dhiibi haddaad dad ku dulmisane ibliis iyo leynkaasaad raacaysaa haddaad alla tabaaraka wataala ku raaligelisid ood ummadda cunaha qabatid ood ilaahay uga cabsatid oo dulmigay soo sheegeen iyo kan fidnawadaha aad kuleetay ku dhigtidna nabi maxamed iyo salafkii iyo saxaabadii iyo dadka tootoosan waddadooda la marya marka waxaan insha allahu taala waddada toosan amarno qofka hogaanka ah ehelkiisa uma been sheego sahankan ku jirnay oon inta ku nimid een la laabanayno khayrka iyo wanaagga iyo waxa meesha ka dhacay aan sheegno walaalaha iga horreysay sheegeen jazahum allahu khayran warnimiyo labada dhinac annagaa gardarneen dhibka annagaa samaynay haddii la garramay waana laga gar helay nimiyo mar dambe yaan qaloocanin hala dhaha dadka waxaan eelahay ammaanada aad qoorta surateen ee warqadaha la saxiixeed saxiixdeen ee dadka wakiilka aad ugu eheedeen aad dhiig cafiseen oo ma ogta intaas la mari oo dhul kala saxiixay oo dad loo duceeyo faataxa loo mariyo intaas la mari jazaakum allahu khayr dad maqanaad ka taliseenad xaqooda bixiseen saad u bixiseenad kartidaad muujiseen reeraha kul noqda kartida jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ilahi tabaaraka watacaala juhuudii la bixiyay ilaahay nagama baabi'iyo nagama rideeyo insha allahu tacaala aakhiru dacwaana alxamdulillahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan dhegeystayaal caawa intaas ayaan kusoo afmiirayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته
هو السميع